madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciido weliya gudoomiyaha degmada dhuusmare ahna duqa caasimada galmudug ayaa kormeer ku tegay dhismaha xarunta cusba dowlada hoose iyo sidoo kale xarunta shaybaarka galmudug madaxweyne ku-xigeenka iyo maamulka degmada ayaa ku horgelayay xaaladaha magaalada ka jira iyagoona soo indheendheeyey dhismayaasha ka socda magaalada ay ugu horeeyeen kuwa danta guud ayaa madaxweyne ku-xigeenka waxaa ugu horeyn kaga warbixiyey dhismayaasha ee ka socda magaalada dhuusmare caasimada galmudug gudoomiyaha degmadaha naduqa caasimada galmudug cabdiraxmaan axmed geedo qorow isagoona sheegay in dhismahan uu yahay kii ugu muhiimsanaa ee laga qabto galmudug ama dhuusmareeb
madaxweyne sharaf iyo ammaanay noo tahay galabta inaad halkaan ugu soo booqatid dhismahan quruxda badan ood arkaysid oon galabta joogno oo runtii dhammaadka ah oo xarag jarkii keliya u dhiman yahay waa dhismihii mashruuca nagaad oo laamiyaalka magaalada lagu dhisayay iyo wadooyinka interlogga ah xaafiiska meeshii u noqo lahayd iyo laabkii waay mashruucaanu dee waxuu gurigaanu hordhig waxuu hordhac u yahay mashruucaas weyn waa meeshii uu ku shaqay lahaa ilaahay mahaddiis runtii waxuu haddana qayb ka yahay dadaalada badan oo galmudug maaragtay ku guulaysatay iyo mashaariicda horumarineed oo ka socda caasimadda iyo degmooyinka kale intaba ayuu qayb ka yahay marka dee juhdigii badnaayood gasheen iyo wixii runtii aad ka shaqayseen miraheydii waa u jeednaa marka runtii farxad iyo sharaf ayay noo taha galabta inaad halkaan ugu soo booqatid madaxweyne laamigii isagana hawshiisii waxay maranaysaa gebangabo kambaniyaalkii tartamay guushii way kala guulaysteen oo kambani baa soo baxay hase yeeshee weli maaragtay dhagax dhigii iyo in si rasmiya loo shaaciyo wax yar baa ka dhiman waana dhammaanaysa haddii ilaaha yidhaahdo waxaan rajaynaynaa asbuucyada soo socda isaga laamigiina in la dhagax dhigi doono gurigaana la xarig jari doono mashaariicda kale oo socotana runtii iyagana intaas iyo in lamid ahaan ka rajaynaynaa
madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa duqa caasimada galmudug ee dhuusmareeb cabdiraxmaan maxamed geedoqoro uu faray in la dardargeliyo dhismayaasha iyo laamiyada lagu talagalay in la mariyo tamaha magaalada iyo xaafadaha magaalada dhexdeeda
sharaf bay ii tahay inaan soo booqdo mashruuca nagaad dhismahan oo ah dhismo muhiim u ah degmada iyo guud ahaan galmudug oo bilo ka hor uu dhagax dhigay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorkoor inaan maanta soo booqdo mashruuciioo dhammaad ku dhow mashruucan wuxuu ka kooban yahay dhismahan oo maamulka degmada iyo howlo badan looga shaqayn doona maamulka degmadana saldhig u noqon doona sidaasi lamida laabka wuxuu noqon doonaa laabka galmudug dhismayaasha qualitigooda lagu hubiyo dhismo aan qualitigiisa la hubin in galmudug laga dhiso hadda wixii ka dambeeya waa ka mamnuuc ilaahay hadduu yidhaahdo si ummadeenna ama shacabku ay u badbaadaan dhismayaasha aysan ugu soo dumin gudoomiye waa kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga muddadii lagu doortay ilaa ay maantay isbedel weyn baa magaalada ka muuqda dhismayaal badan oo soo siyaaday arrinta laamiyada waxaan filayaa waa sagaal waa sagaal laamiya baan filayaa waxaa magaalada dhexdeeda maraya iyo laamigan guud ee ka soo baxaya garoonka iyadana waxaan rabnaa insha allah hawshada in la derdergeliyo oo ay soo dhammaato sida ugu dhaqsiya badan ku soo dhammaato insha allah horumarka galmudug ka socda ay hogaaminayso xukuumaddan daldhis waa sii socon doonaa xarumaha dowladda xarumaha kale loogu adeego shacabka loogu adeego dhammaan waxaan awoodda saari doonaa ilaahay dunyada guud ahaan galmudug dhuusamareeb keliya maahan guud ahaan galmudug inay sidaan oo kale u dhisanto caasimada galmudug ee dhuusmarab ayaa waxaa ka socda dhismayaal badan oo isugu jira kuwa dowladdu iyo sidoo kale kuwa ay dhisanayaan dadka ganacsatada magaalada kuwaasoo lagu horumarinayo qurxinta magaalada qaybna ka ah kobcinta dhaqaalaha iyo sidoo kale kor uqaadida bilicda magaalada dhuusmareeb